wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda hoon santar dhayloog ayaa degmada caabud waaq ee waqooyi gobolka galgaduudka daahfurtay tobabar ku saabsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ee bulshada tobabarka waxaa ka qayb galay xibno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada caabud waaq ururada haweenka iyo dhallinyarada odayaasha dhaqanka hooyooyinka nabadda iyo xibno ka tirsan golaha deegaanka degmada caabud waaq tobabarkan ayaa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay sidii bulshada loo fahansiin lahaa ahmiyadda ay leedahay joogtaynta waxbarashada madaniga iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka najmo xuseen xasan oo ah hogaanka mashruuca horumar ayaa ugu horeyn ka warbixisa tobabarka waxaan rabnaa insha allah bulshada oo hadda meeshaan fadhido inaan barno horta maxaa khilaafaadkan keeno qaab noocee u dhacaan siyaabo noocee ku bilowdaan marka insha allah presentationkeennana waa wax yar oo soo diyaarinaa howlgalaynaa qarsoon oo muddada dheer soo jiray kuwaan waa arrimo aasaasi ah oo xagga qaab dhismeedka ah kuwaasoo si tartiib ah u abuuro xisado iyo ismaandhaaf badanaana ma aha kuwo si toos ah loo arki karo waxayna ku hoos qarsoon yihiin dusha sare balse waxay waxay quudiyaan khilaafaadka adeerkaya hadda ka hor ilan maanta dhan waxaan ka sheekeynaynaa sida loo xalin lahaa khilaafaadka maxaa isticmaali lahaadeen laakiin inta aan hooshaas la gaarin horta see ku bilaabmaan inaan isla fahanno waaye dhanka kale qaar kamida ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda tobabarkan u leeyahay iyo waxyaabaha ay ka filayaan dhammaadkiisa aan baranno oo baarno waxaa soo celiya khilaafaadka bulshada dhexdeeda tusaale ahaan waxaad arkaysaa laba beelood baa maanta diridhay ama maantay wada hadleen beri subax kiiskii baa taagan waxaa soo celcelinaya maxaan u baahannahay inaan baranno maalmaha soo socno waxaan u baahannahay inaan baranno bulshada dhexdeeda sidii loo gaarsiin lahaa inta halkaan iskugu timid mabaadiida iyo ajandaha ay ka qabto inay bulshadu heshiiso ee mataqaanaa iska daba wareeginaysa isdhibaateyn ugu dambeyntii qaar ka mid ah xibnihii ka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka degmada cabudwa ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada si wada jir ah ay uga shaqeeyaan xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda casharada qiimaha badan oo saddexdaa seshan ka kooban dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ah inay bulshada kula noqotaan ay noqoto waxa ugu muhiimsan ee fariin wanaagsan meeshaas loo gudbin karo waxaa maskaxda ku qaadanaysaan weeyaan waxaa la rabaa daadiyaasha brograamka in si saxa loo dhagaysto inaad doodihiidna soo bandhigtiin inaad ra'yigiina aada soo bandhigtiin wax alaale waxaad soo bandhigtiin waa la qori doonaa waa la diiwaangelin doonaa
muddada uu socdo tobabarkan waxaa lagu wadaagi doonaa casharo la xiriira dhexdhexaadinta farsamooyinka xalinta khilaafaadka kor u qaadista fahamka bulshada ee xuquuqda madaniga ah iyo waajibaadka ay ku leeyihiin dowlad dhiska